ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوغ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhawaada dhegeystayaal barnaamijka dhacdooyinka dunida oo maalin kasta marka laga reebo jimcaha aad ka dhegaysataan warbaahinta islaamiga alfurqaan waa shan iyo tobanka bisha rajab sanadka kun afar boqol afartan iyo lixda hijiriyada qodobada ah maanta oo arbacaha barnaamijka aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah yuhuudda oo sii xoojisay duqaymaha ay ka wado marinka go'doonsan ee khaza ciidamada maamulka yuhuudda oo mar kale burburiyey dhismayaal ku yaala koonfurta waddanka lubnaan madaxweynihii hore ee kuuriyada koonfureed oo saga kala dhigay xabsiga dab cusub oo hor leh oo maalintii shalay ka bilowday koonfurta gobolka californiya ee dalka maraykanka askar badan oo ka tirsan kuwa xukuumadda burkina faso oo dhimasho iyo dhaawac ku noqday qarax lagula eegtay gudaha waddankaas sidoo kale barnaamijka waxaad ku dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan maxay tahay eedda keeni karta in la toogto ee loo jeediyey hogaamiyaha ugu weyn mucaaradka dalka uganda kuu soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida
عرفت الله بالنجوى وفي السلوى وحين تعلق التقوى سبحان الذي أسرى عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله عرفت الله عرفت الله
waa hagaag qodobadaasoo idil goordhow ayaan soo gudbi doonaa insha allah aynu ku horreyno qodobka ugu horreeya ee barnaamijka yuhuudda ayaa sii kordhisay duqaymaha ay ka wado marinka khaza iyadoo tobanaan ruux ay shuhada iyo dhaawac noqdeen saacadihii ugu dambeeyey haddaba wararkii ugu dambeeyey waxaa warbixintan ku eegaya cabdiraxmaan badar asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan waxaad ku soo dhowaataan xubintaan uga hadalno wararkii ugu dambeeyey dagaalada iyo duqeymaha yuhuudda ee kawadda marinka goodoonsan ee khaza waxaan maanta oo arbaca ah dhanka kaanu ku beegan maalinkii afar boqol lixdan iyo toddobaad oo xidhiidh ah aan warbixinteena maanta idinkugu soo gudbin doonaa duqeymo afar iyo labaatankii saace lasoo dhaafay ka dhacay marinka khaza dagaallo xoogan oo lagu jebiyey askarta saynada yuhuudda iyo heshiiska xabajoojinta marinka khaza oo meel wanaagsan marayo haddabaan ka horeyno duqeymaha ciidamada gumaystaha yuhuudda waxay ku kaceen xasuuqyo hor leh oo ay ku shahiideen dad badan oo shacabreed ah sidoo kalena ay ku dhaawacmeen kuwo kale aadu fara badan waxayna xasuuqyada iyo gomaadyada ugu badan ay ka dhaceen magaalooyin ku yaala bartamaha iyo waqooyiga marinka khaza guri ay ku hooyanayeen dad barakacyaal oo ku yaala magaalada deelil balax ee bartamaha marinka khaza waxay ciidamada yuhuuddu ka geysteen duqeyn bahallimaah oo ay ku shahiideen dad ka badan saddex iyo toban ruux oo shacab ah sidoo kalena ay ku dhaawacmeen tobannaan ruux duqeyntan ayaan ahayd mid bareer ah oo ay ciidamada yuhuudda si kasa u geysteen kanaalka alaqsa alfadaa'iya ayaana wuxuu sheegay in tirada dhimashada ay mar walba sii kordhi karto sidoo kale xerada nuseyraad oo ina dhacda bartamaha marinka khaza waxay ciidamada yuhuuddu ka geysteen duqeyn kale oo aad u xoogan oo xagga cirka ah waxaana duqeyntaas ay sababtay istishaadka in ka badan todoba ruux oo shacab ah iyo dhaawac kuwa kale aad u fara badan bariga xeradan ayaana waxaa laga soo tebinayaa in ciidamada yuhuudda ay ka geysteen weerar toogasha ay ku dileen dad badan oo shacab ah kuwa kalena ay ku dhaawaceen isla bartamaha marinka khaza duqeymaha ka dhacay ayaan ku guda jirnaa ciidamada gumaystaha yuhuudda waxay sidoo kale duqeyn wuxushlimaha ku beegsatay guri ku yaala xerada albureej ee bartamaha dhacda waxaana la warinayeen halkaasay ku shahiideen dad aad u fara badan oo shacab ah kuwa kalena ay ku dhaawacmeen duqeyntan ayaana waxay si gaar u abaartay guri ay ku sugnaayeen quus falastiiniyah waxaana inta la ogayahay ku shahiiday saddex ruux kuwa kalena ay ku dhaawacmeen iyadoona la rumaysanayeen tobanaan ruuxay ku isxaniban yihiin burburka dhagaxaanta hoostiisa sidoo kale guri ku yaala wadada yarmuuga ee bartamaha magaalada khaza ciidamada yuhuudda waxay ka geysteen duqeyn xoogan oo xagga cirka ah waxaana ku shahiiday shan ruux oo isku qoys ahaa sida ay sheegayaan dad gobjoogayaal la ula hadlay warbaahinta halkee dhaawacmeen kuwo kaleodu fara badan madarse ay ku hoyanayeen dad barakacyaal ayaa waxay sidoo kale ciidamada yuhuuda ku beegsadeen isla waddada yarmuug ee magaalada khaza waxaana halkaas ku shahiiday dad badan oo shacab ah kuwaasoo ka mid ahaa barakacyaasha reer khaza halkee dhaaco kala duwan soo gaareen kuwo kaleodu fara badan weri ku sugan magaalada khaza ayaa waxuu soo warinayaa in ciidamada yuhuuda ay mar kale beegsadeen barakacyaasha ku sugan xaafadda sheekh ridwaan ee magaalada khaza waxaana uu sheegay in bannaanka dhismaha iyo gudihiisaba ay daadsan yihiin dad badan oo shuhaadah iyo kuwo kaloo dhaawacyo kala duwan qabaa aroornimadii hore ee maanta oo arbaca ah waxay ciidamada yuhuudda duuqeen bahallimaha ka geysteen guri ku yaala xaafadda annasriya ee galbeedka magaalada rafax ee dhacday xadbeynaadka ee wadaagan marinka khaza iyo waddanka masar waxaana halkaas ku sheeday siday wararkan ugu soo gaarayaan in ka badan shan ruux oo shacab ah halkay dhaaco kala duwan soo gaareen kuwo kaloodu fara badan ciidamada yuhuudda waxay sidoo kale duqeymo bahallimaha ka fuliyeen xaafado badan oo ka tirsan deyril balax almakhazi iyo khanyunis waxaan la warinayaan duqeymahaas bahallimada ay ku shahiideen tobannaan ruuxoo shacab ah iyadoona ay ku dhaawacmeen kuwo kaloodu far badan subaxii hore maanta arbacaa waxay sidoo kale ciidamada yuhuudda duqeen bahallimaha ku garaaceen guri ku yaala alburej waxaana la warinayeen halkaasay ku shahiideen dad badan oo shacab ah halkay ku dhaawacmeen kuwo kaloodu fara badan dadka halkaas ku shahiiday ayaana waxaa ka mid ah saddex caruur oo aada u yaryar dabaq weyn uu la degan yaha oo ku yaala xerada anusiirada iyo sidoo kale ciidamada yuhuudda ka geysteen duqin aada xooggan oo xagga cirka ah waxaana halkaas ku shahiiday dad badan oo barakacyaasha reer khaza ka mid ah halkay dhaawacyo kala duwan soo gaareen kuwo kale sidoo kale wasaaradda caafimaadka ee maamulka marinka khaza ayaa waxay sheegtay in ciidamada yuhuud ee duqin aada xooggan oo xagga cirka ay ka geysteen magaalada jiniin ee dhacda waqooyiga daanta galbeed ee gumaysiga yuhuudda ku hojirta waxayna wasaaraddu sheegtay in dadka ku waxyeeloobay duqinta ka dhacday jiniin la geeyey isbitaalka weyn ee ku yaala magaaladaasi iyadoo sidoo kale duqinta ku shiiday lix ruux oo magacyadooda lagu kala sheegay maxamed kharbiyah oo da-diisu ay tahay shan iyo toban sano muumin abulhijaa oo isna da-diisu tahay labaatan iyo sideed sano amiir abulhijaa oo isna da-diisu tahay soddon iyo saddex sano xasaam qunuux oo isna da-diisu tahay soddon iyo afar sano iyo ibraahim qunayd oo isna da-diisu tahay labaatan iyo saddex sano ilaa waridada qaar ayaa waxay sheegayaan diyaaradaha dagaalka ee maamulka yuhuudda ay tuureen ilaa iyo saddex gantaal dhanka kale iskohorimaadyo aada u xoogan oo isku fara saareen muqaawamada falastiin iyo maleeshiyaadka daacadda u ah maamulka saynada yuhuudda ayaa waxuu ka dhacay magaalada jiniin ee dhacda waqooyiga daanta galbeed ee ku hojirta gumaysiga maamulka yuhuudda wararka naga soo gaaraya magaaladaas ayaana waxay sheegayaan in guutada jiniin iyo maleeshiyaadka maamulka maxamuud cabaas uu dhex maray dagaal adag oo saacado badan qaatay kaasoo khasaare xoogan dhabarka loogu saariyey ciidamada u tababaran maamulka yuhuudda ilowarido maxaliya oo la hadlay warbaahinta ayaa waxay sheegeen inay maqlayeen qarax aada u xoogan oo lagu weeraray gaarimidka ciidamada xambaara oo ay maleeshiyaadkani wateen waxayna midaasi keentay inay halkaasi ku dhintaan qaar badan oo ka mid ah maleeshiyaadkani waxaana gudaha magaalada jiniin si weyn looga maqlayey dhowqa rasaasta iswadaarsanayeen labada dhinac guutooyinka ka dagaalama daanta galbeed ee taabacsan kooxda muqaawamada falastiin ayaa waxay sheegeen in middan ay argud buuxda u tahay falal dembiyidada foosha xun ay muddooyinkan dambe ku kacayeen maleeshiyaadka maamulka maxamuud cabaas ee hoostaag maamulka gumaystaha yuhuudda kooxaha muqaawamada ayna ku goodiyeen sii wadi doonaan weerarada loogu argudayo shacabka daanta galbeed ee la kulmaya xadgudubyada maamulka yuhuudda iyo dabadhelifyadooda waxayna sheegeen inay bartilmaameed ka dhiganayaan cid kastoo haweysataa dhiigga shacabka abriyada ee ku dhaqan daanta galbeed weerarkan dhegta dhiiga loogu daray maleeshiyaadka maamulka maxamuud cabaas ayaana imaanayaa kadib markii ciidamada maamulka isku dayeen inay weeraro iyo dhibaatooyin fuulxun ay ka geystaan magaalada jiniin iyo deegaanada hoosyimaada tan iyo bishaynu soo dhaafnay waxay ciidamada u carbisan maamulka gumaystaha yuhuudda ay weeraro milatari ku qaadeen deegaano ku yaala daanta galbeed iyagoona dhibaatooyin kala duwan u geystay shacabka reedka ee ku dhaqan guud ahaan daanta galbeed waxayna tilmaameen dadka falastiiniyiinta in maleeshiyaadkan ay ka daran yihiin xagga xadgudubka maamulka gumaystaha yuhuudda ee iyagu adeegsanayo kooxaha muqaawamada falastiin ee ka dagaalama marinka khaza iyo daanta galbeed ayaa waxay bishan aynu ku jirno ilaa dhammaadkii bishii horey fuliyeen weeraro kala duwan ay ku beegsadeen ciidamada yuhuudda ee dulmiga ku caanbaxay waxaa xusid mudan in dagaalyahanada muqaawamada falastiin ay si firfircooni looga qayb qaadanayaan dagaalada marinka khaza una umwaldooxayaan ciidamada gumaystaha yuhuudda iyadoo waqooyiga marinka khaza ka soconaya go'doonkii ugu darnaa ee khaza soo maraa waxaana soo gudbin doonnaa haddii wallahi idmo qaar ka mid ah silsiladaha weerarada ay fuliyeen ciidamada muqaawamada falastiin bishan aynu ku jirno ilaa dhammaadkii bishii hore ee diseembar saddex iyo tobanka bisha janawari ee sanadkan hadda curtay labada kun shan iyo labaatanka waxay guutooyin ka tirsan kooxaha muqaawamada falastiin weerar ku ekeeyeen dhisme ay ku sugnaayeen ciidamada yuhuudda ku yaala magaalada beetxanuun ee dhacda waqooyiga marinka khaza waxaana allaha fadligii halkaa lagu dilay ilaa iyo saddex caskari kuwo kalena waa lagu dhaawacay iyadoona gebi ahaan burburay dhismihii lagu weeraray ciidamada gumaystaha yuhuudda labiiyo tobankii isla bishan janawari waxay guutooyinka muqaamada falastiin weerar ku qaadeen gaari midka ciidamada xambaaro oo ku socdaalayay xerada jabbaali iyo waqooyiga marinka khaza waxaana durbadiiba warbaahinta caalamka isqabsaday khasaaraha gaaray ciidamada yuhuudda waxayna shaaca ka qaadeen warbaahinadooda in weerarkaasi ay ku dhaawacmeen sideed askari saddex ka midna ay dhaawacyadooda halis yihiin isla maalintaasi waxay kooxaha muqaamada falastiin weerar kale ku qaadeen guri ay ku sugnaayeen ciidamada yuhuudasna ku yaalay xerada jabbaaliya iyagoona sidoo kale beegsaday gaari nooca meekaraafka oo ay isticmaalaan ciidamada yuhuudda war ka soo baxay kooxaha muqaamada falastiin ayaana lagu sheegay in gaarigan lala beegsaday gantaalka tanduum ee lidka taanagiyada koo iyo tobanka bishan aynu ku jirnay sanadka cusub ee labada kun shan iyo labaatanka waxay dagaalyahanada muqaamada falastiin weerar qaraxa la beegsadeen guutada naxaal ee ka tirsan milatariga saynada yuhuudda waxaana halkaasi lagu dilay afar ka mid ah guutadaasi halka lagu dhaawacay lix kale askarta dhaawacantay ayaana waxaa ka mid ahaa sargaal sar oo ka tirsan ciidamada yuhuudda waxaana lagu sheegay inuu yahay hogaamiye ku-xigeenka guutadani sagaalkii isla bishan dagaalyahanada muqaamada falastiin waxay weerar ku qaadeen mid ka mid ah guryaha ay ciidamada yuhuudda ku dhuumaalaystaan ee ku yaala xerada jabaaliya waxaana weerarkaasi fariidka ka dhashay khasaare kala duwan oo gaadhay ciidamada cadowga yuhuudda sideedii bishan waxaa sidoo kale marinka khaza ka dhacay dagaal aada culus oo isku fara saareen ciidamada maamulka gumaystaha yuhuudda iyo dagaalyahanada wax iskacabinta falastiiniyiinta waxaana halkaas looga itaarroonaaday ciidamada yuhuudda waxaana laga dilay saddex askari sida ay sheegtay warbaahintooda sidoo kale shantii bishan waxaa warbaahinta qabsaday dagaal aada u culus oo laisku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan kaasoo u dhexeeya kooxaha muqaamada falastiin iyo maamulka yuhuudda weerarkan aad ka culus ayaana yimid kadib markii kamin loo dhigay kolonyo ka tirsan ciidamada yuhuudda ka koobnaa ilaa iyo toban askari dhammaantooda ayaana halkaas waxay ku noqdeen dhimasho iyo dhaawac sida ay shaaciyeen kooxaha muqaamada saddexdii isla bishan janawari ciidamada muqaamada falastiin waxay weerar aad u culus oo dhabagal lahay u dhigeen kolonyo kale oo ka tirsan ciidamada yuhuudda ka koobnaa ilaa shan gaari oo gaashaaman kooxaha muqaamada falastiin ayaana waxay shaaciyeen in tiro gantaalla ay ku beegsadeen gawaaridan shanta ah waxaana halkaasi ka dhashay khasaare kala duwan sida warka markaasi lagu sheegay diyaarad helikobter ah oo gurmad ahayd ayay muqaamadiina gantaalle ku garaaceen xilli ay dulmadaysay xerada albureej soddonka bishii disembar ee sanadkii dhammaaday labada kun afar iyo labaatanka waxa ay dagaalyahanada muqaamada falastiin weerar aada u xoogan ku qaadeen ciidamada gumaystaha yuhuudda iyagoona dilay shan askari kuwa kalana dhaawacay siddeed iyo labaatankii isla bishaas disembar waxay ciidamada muqaamada falastiin weerar kale nuuciya ku qaadeen ciidamo ka tirsan saynada yuhuudda oo ku sugnaa agagaarka masjidka lacadaar ee magaalada rafaax waxaana halkaas ciidanka yuhuud lagu gaarsiiyey khasaare kala duwan oo dhimasho iyo dhaawac iskugu jira waxayna dagaalkaasi ku soo furteen diyaarad nooca sahanka ah oo ay leeyihiin ciidamada yuhuudda toddobiiyo labaatankii bishii disembar camaliyadan furlimaha ayaa waxuu mid ka mid ah dagaalyahanada muqaamada falastiin ku beegsaday askar ka tirsan ciidamada yuhuudda bayaan ka soo baxay kooxda muqaamada falastiin ayaana lagu sheegay in halyeyga istishaadiga uu bartanka ka istaagay shan xubnood oo ka tirsan ciidamada yuhuudda halkaasna uu isku qarxiyey intaasi waxay ahaayeen weeraradii ugu cuslay ee ka dhacay marinka khaza tan iyo bilowgii bishan ilaa dhammaadka sanadkii hore ee labada kun afariyo labaatanka waxaana dhimasho iyo dhaawac ku noqday tobanaan askari ugu dambayntii waxaa maalmihii lasoo dhaafay magaalada dawxa ee caasimada dalka qatar ka socday dhaqdhaqaaq siyaasadeed oo lagu doonaya in lagu gaaro heshiis xabad joojin iyo maxaabiis weydaarsi oo dhex mara maamulka yuhuudda iyo kooxaha muqaamada falastiin waxaanay xogaha dheeraadigaaynu ka helin heshiiskan tilmaamayaan in maamulka gumaystaha yuhuudda iyo kooxaha muqaamada falastiin gacanta laga saaray dokumentariyadii ugu dambeeyey ay ku xusan yihiin qodobada heshiiska waxaana saacadahan soo aadan la doonaya in heshiiska qalinka lagu duugo lana soo gebagabeeyo dagaalka dabadheeraaday ee ka soconaya marinka khaza wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka khatar ayaa waxay sheegtay in meel wanaagsan uu maraya heshiiska dhinacyadan ay iminka ku balansan yihiin magaalada dawxa waxayna wararka qaar tilmaamayeen in heshiiskan ay garwadeen ka yihiin dowladaha maraykanka qatar iyo masar waxaana la filayaa in isbuucyadan soo aadan lasoo gebagabeeyo oo heshiis waare laga gaaro dagaalka marinka khaza ergeyga oo madaxweynaha cusub ee maraykanka usoo diray yuhuudda ayuu waxa uu kulamo gaara la qaatay madaxda dagaalka ee maamulka yuhuudda isagoona u tallaabay dhanka magaalada dawxa halkaasna kulmo xasaasi ah kula qaatay dhexdhexaadiyaasha tani ayaana waxaa loo sababeynaya inuu maraykanka markaan doonayo inuu iska khafiifiyo dhaqaalaha baaxadda le uu ku bixinayo dagaalka marinka khaza ee lagu gumaadayo shacabka abriyada waxyaabaha xusida mudan ayaa waxay tahay in iminka ay yuhuudda ku khasban tahay inay oggolaato qodobada heshiiskii uu dejiyey ismaaciil haniya madaxii hore ee xafiiska siyaasadda ee kooxda muqaamada falastiin taasoo ahayd sanadkii hore markaasoo ay yuhuudda ka madax adeegtay inay saxiixdo balse iminka way ku khasban tahay iyadoo dullaysanna ay doonaysa in arrinkaasi ay qalinka ku dugto
في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري
waa hagaag qaybaha dhexe barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaan isla maraynaa markaana waxaad ku soo dhowaataan xubinta qalinka saxaafadda oo aan ku soo gudbinno qodobada ugu muhiimsan wararka ay qoreen saxaafaddu waxaana soo jeedinaya cabdiqaaliqi macali cabdiweli aad baad u mahadsan tahay walaalka haashim cabdinaasir askar ka tirsan kuwa burkina faso ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday qaraxyo lagula beegsaday dalkaasi mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam walmuslimiin ayaa qaraxyo dhowr ah ku weeraray ciidamo ka tirsan kuwa burkina faso oo rondo ku jiray qaraxyadan oo ahaa kuwa miino ah ayaa ka dhacay dhowr tuulo oo ka tirsan gobolka qow oo ka mid ah dalka burkina faso waxaana ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo soo gaaray askartii la weeraray oo uu usii dheer yahay midka maadiga ah ee ay sababeen qaraxyadan dhanka kale maalintii shalay waxay mar kale ciidamo ka tirsan mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam walmuslimiin qaraxyo afar ah la bartilmaameedsadeen askar ka mid ah kuwa burkina faso oo ku rondeynayay mandiqad ka tirsan gobolka baamee ee waddankaasi ciidanka burkina faso ayaa noqday kuwa ugu badan ee waayahan la kulmaya weerarada ay qaadayso jamaacada nusratul islaam walmuslimiin waxaana gaaray khasaare lixaad leh oo naf iyo maal intaba isugu jira jamaacada jihaadiga ah ee nusratul islaam walmuslimiin ayaa sii laba jibaartay beegsiga ay ku hayso ciidamada ka dhisan mandiqada saxaraha iyo saaxilka afrika bilihii iyo toddobaadyadii lasoo dhaafay ayayna sare u qaadeen howlgalladooda ciidamada maamulka yahuudda ayaa mar kale burburiyey dhismayaal ku yaala koonfurta lubnaan maalintii shalay oo talaado ahayd ciidanka maamulka gumaystaha yahuudda ayaa burburiyey guryo ku yaala laba magaalo oo dhaca koonfurta lubnaan wakaaladda wararka ee xukuumadda lubnaan ayaa sheegtay in askarta maamulka yahuudda ay burburiyeen guryo ku yaala magaalooyinka maysuljabal iyo kafaragla oo dhammaantood ku yaala koonfurta waddankaasi dhanka kale ciidamada gumaystuhu waxay weeraro iyo xadgudubyo ka geysteen deegaano iyo magaalooyin badan oo dhaca koonfurta lubnaan waxayna markii weerarkan soo qaadayeen ay wateen gaadiid iyo diyaarado dagaal yahuudda wax tixgelin ah weli marnaba maysiin waxaa lagu sheegay xabad joojinta ee la dhex dhigay iyaga iyo ururka isku magacaabay xisbullah wuxuuna noqday oo keliya heshiiskaani mid maamulka yahuudda dulaynayo ururka shiiciga ah iyo xukuumadda lubnaan sida ay doonaan iyo waxa ay rabaan ayay yahuuddu ka sameeyaan waddanka lubnaan iyagoo hubaysan ayay tegayaan meesha ay rabaan halka ururka shiiciga ah aan loo ogoleen in uu hub bannaanka ula soo baxo ciidanka dowladda lubnaanna far aysan dhaqaajin karin ciidamada sahaynada yahuudda ayaa caadiyeystay in ay burburiyaan guryaha dadka rayidka ah ee ku nool dalka lubnaan iyo leynta bulshada kuwaas oo marka ay xasuuqaan ku tilmaama in ay ka tirsan yihiin ururka isku magacaabay xisbullah madaxweynihii hore ee kuuriyada koonfureed ayaa saakay xabsiga la dhigay kadib markii ay soo baxday wareegto amaraysa in la soo xiro yuun sok yuul oo ah madaxweynihii dhowaan xilka laga casilay ee kuuriyada koonfureed ayaa saakay lagu weeraray halkii uu deganaa waxaana loo taxaabay xabsiga ninkan ayaa loo haystaa ilaa iyo hadda xaaladihii degdega ahayd ee uu waddankiisa ku soo rogay markii uu xilka hayay waxaana isla markiiba la geeyey xarunta dembi baarista halkaasi oo su-aalo lagu weydiinayo wakaaladda wararka ee kuuriyada koonfureed ayaa sheegtay in markii la isku dayay in la qabto madaxweynaha uu dhacay iska hor imaad lagu diidanaa qabashadiisa kuwaasoo dhex maray qaar ka mid ah ilaalada madaxtooyada uu deganaa ninkan iyo ciidamo ka koobnaa kuwa dembi baarista iyo booliska soo xiray yuun banaanbaxyo iska soo horjeeda ayaa dhacay kadib markii la xiray ninkan qaar ka mid ah dibidbaxayaasha ayaana kasoo horjeestay xirigiisa halka kuwo kalena ay taageereen dab cusub oo hor leh ayaa maalintii shalay ka bilowday koonfurta gobolka californiya ee dalka maraykanka iyadoo weli ay la daaladhacayso dowladda maraykanka daminta dabka ka holcaya magaalada los angeles ayaa waxaa habeen hore dab hor leh lagu arkay koonfurta gobolka californiya kaasoo wata duufaan saacaddii jaraysa toddobaatan mayl dhowr meeloo ka mid ah gobolka californiya ayaa weli ka holcaya dabkan oo wata duufaano sii hurinaya kana qayb qaadanaya inuu si dhaqsi ah ku baaho meelaha uu sida weyn u saameeyey dabkan iyo duufaanada iswata waxaa ka mid ah magaalada los angeles halkaasi uu weli si xoogan kaga holcayo dabka tirada dhimashada iyo dadka la la-yahay ma jirto wax faahfaahin ah oo kasoo kordhay hase ahaatee mar weliba waxay warar ku sheegayaan suurtagalnimada inay koror samayn karto dhimashada dadka islamarkaana kasii siyaadi karto inta hadda la hayo dabka ayaa ilaa iyo haatan loo taglaayahay waxa uuna kusii fidayaa dhul hor leh dhegaystayaal xubintii qalinka saxaafaddana waa naga intaa
في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى
waa hagaag weli waxaad dhagaysanaysaan barnaamijka dhacdooyinka dunida wuxuuna idinkaga imaanayaa warbaahinta islaamiga alfurqaan markaana waxaad ku soo dhowaataan warbixin ku saabsan maxay tahay eedda keeni kartaa in la toogto ee loo jeediyey hogaamiyaha ugu weyn mucaaradka waddanka uganda waxaana ah warbixinta soo jeedinaya cabdifataax faarax deeriye dacwadoogayaasha milatariga yuganda ayaa isniintii ku daray liiska ku-xadgudubka sharciga milatariga eedeymaha ah khiyaano qaran oo lagu mutaysan karo ciqaab dil ah waxayna sheegeen inuu geystay nin mucaarad ah oo caan ah kiza beseke oo ah siyaasi kasoo horjeeday madaxweyne yuweri museveni oo xukunka hayay muddo ku dhow afartan sano ayaa bishii noofembar ee lasoo dhaafay lagu xiray dalka deriska la ah ee kenya isagoo dib loogu soo celiyey dalkiisa waxayna maxkamadda ciidamada ay ku eedeysay inuu si sharci daro ah u haystay hub iyo inuu wax u dhimayo ammaanka gobolka bariga afrika baseke ayaa tan iyo xilligaasi ku xirnaa magaalada caasimadda ee kambala isaga iyo gacanyarihiisa ubeed lotaaley isaga lala xiray laguna eedeeyey dembi la mid ah kuwa isaga lagu haysto weni bayname oo ah xaaska baseke ahna agaasimaha fulinta ee u n a ids ayaa sheegtay in eedeymaha loo haysto ay yihiin kuwa siyaasadaysan qareennada baseke ayaa ku gacan seeray eedeymaha loo soo jeediyey iyagoo ku tilmaamay kuwa aan sal iyo reetoona lahayn intii lagu guda jiray fadhiga maxkamadda ee isniintii dacwad oogaha milatariga wuxuu soo oogay dacwad cusub oo ka dhanaa basekey iyo ninkii la socday taas oo ah inay galeen khiyaano qaran sida laga soo xigtay wakaaladda wararka ee royters basekey iyo eedeysanayaashiisa ayaa lagu eedeeyey inay lahaayeen kooxo sirdoon oo ka shaqaynayay qorshe lagu waxyeeleynayo amniga dalka laakiin waxay si ulakaca uga qariyeen xogta mas-uuliyiin ka tirsan dowladda qareennada baseke ayaa ka soo horjeestay eedeymaha dheeriga ah ee lagu soo ogay iyagoo sheegay inay xadgudub ku tahay nidaamka dacwad ciqaabeedka waxayna sidoo kale ka soo horjeesteen xarigga loo geystay qareenka caanka ee xuquuqda aadanaha u dooda ee lagu magacaabo aron kiza oo xubin ka ahaa kooxda qareennada u ahaa baseke baseke ayaa ahaa eedeysanihii ugu dambeeyey ee maxkamadda ka soo muuqday toddobadii bishan janaayo halka ninka lagu magacaabo tiesa lagu xukumay sagaal bilood oo xariga kadib markii lagu helay dembi ah inuu diiday maxkamadayntiisa sababo la xiriira dagaalka uu la galay mid ka mid ah shaqaalaha maxkamadda hay-adda sheegata inay u doodo xuquuqda aadanaha ee amnesty international oo fadhigeedu yahay magaalada london ayaa ku tilmaamtay xarigga jeza iyo xukunkiisa xabsiga mid aad loogu xumaado waxayna ku baaqday in la sii daayo baseke hogaamiyaha mucaaradka ayaa soo noqday dhakhtarka gaarka ee museveni balse markii dambe waa ay isku dhaceen waxauna isku soo sharxay xilka madaxweynenimo ee dalka yuganda kaas oo kaga adkaaday museveni balse wuu diiday inuu aqoonsado natiijada looga adkaaday isagoo ku eedeeyey maamulka doorashooyinka wax isdabamarin iyo musuq maasuq dadka u dooda xuquuqul insaanka ayaa xukuumadda museveni ku eedeeyey xadgudubyo baahsan oo kalena xuquuqul insaanka oo ay ka mid yihiin jirdil iyo xarig aan loo meeldayin waxayna dowladdu dhowr jeer beenisay eedeymaha ku saabsan musuq maasuqa doorashada iyo ku-xadgudubka xuquuqda aadanaha ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى في الزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى guud ahaana intaa ayaan ku soo gebagabeynaynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mid a waxaan idinku dhaafaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
أسرى عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى وفي السلوى وحين تحل الذي أسرى عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله